roobabka deyrta ee uwada haya dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada koonfur galbeed saameyntiisa inka badan yaa weliba deyrtaya dadka barakacyaalka eh ee ka barakacay deegaanadiyo taas oona nuglayti ini xaalada kasta oo galaan maadaama an haysana wal kasta oo lankugaasha mada kora dhibaatooyinka yowadana roobabka iyo dabeelo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo ah magaalo iyo martigeliyada qoysas badan oo kubugtaali gobolka baay iyo hana ku mid ah degmooyinka gobolka bokola yaa hadda weliba iyo ka jirana xaalada ku adag tii hore iyo baydhaboonka haysati iyadoona markii hore weydii jirana walyaawogii la-aamo lahaye sidiida waqta caafimaadka iyo walbarashada owlaadiyo yaa weliba anka darsantaya barkac kale iyo hamiin iyo maalin iyo istaagnaadana xiliyihida dareeraan roobabka sidii iyo idoosho biyo markaasay inkubiilahayana dhammaan kaamamka barakacyaalka ee magaalada baydhabo weliba iyo iyina haano si isku mid eh an wada saameeyeen roobabka iyo fatahaado roobabka ku dhaladi iyagoona laku obso qoba inii cuduraya ku dhaladana maadaama iyo iska darsameena biyo kaamamka dhafadhiyan iyo haan kale ee kukoyahaya masqulooyinka kaamamka ooyo dumeena haana ku mid ee guddoomiyaalka kaamamka bogtaala magaalada baydhabo ooyo la hadlayan warbaahinta yaa sheegeen in xaaladda iyo adagta waana kuduwanta xiliyadii kaamamka dhatiyo laka sugi lahaye hay-ado samafalka ku shaqeeyawa iyagoona tilmaameen haddii dadkaasay gurmad degdeg ee lahanladeerna in xaaladda nololeeda walbadan iyo isku bedelo doonta ilaa mad war dhawaatadiin ana kaamlay u warku haay kaamkii oo warka dhiig biyo ka jar weermeeyin kaam oo lama qof lay degdeg kaab oo laba boqol qof degdego biyooyinka jiraano iyo afka maanahayan oo lanseedo lahayo
masiibada baan agta ilaahay korka sheegnay oo deegaan deegaanada koonfur galbeed ka dhigi sida baay iyo bokool gaar ahaan deegaanada maanta joogno yani gobolka baay gaar ahaan degmada baydhabo mee saamusheenaa daadad iyo nayto roobab oo ilaahay korka sheegnay saamushaan un haddii baraka awoonina inshaagadi si goon agtanu saamushaan ilaa roobkaanka yani muddo shan bil magogana biyo naga dareera biyo aka aanay meesha kugoysa mogeyni marka yani gudoomadaal haddii usiiray inshaagida una biyana saamushi waana oomin haddii iri waa runta suwa biyona suna ugurguraa biyo inshaagida yani sluguraaba sidii lolata arkay lolata isbitaalooyinka la sheegay yani inshaagida wali yani alxamdulillah yani daawo qableenola daawashi
falgasade yaku dareera eeda barakaa oo ugu dhiyo baaxada toobayadan iyo saameyd maybaa ka jaraan kaamka baraka awiin barakagaas mee baaxa aawidiyo biyo aawidiyo dad ibaaliyo walagagaado hayo hasana kaamile aan wal haleenkoona haingalo hayna maybaa ileeyinha meelin walba miyaanaa dadaa nageeday haraabta dabliinka saaran ookaliinka saaran shaataga tariigiya manadada biyaha galeen biyookii mandharkahay marka baaha ee baha gale ee diimo cunkaleena maleh ani laha adeero faday oo gurmad laha insuufiyo kaamka tawkalqasadheer mayka noola ogooleydaa ka nool goryaanka ka nool ee mayka noolaha waayaliinta ka nool waayali doqaahan dhoole oo gaala ka jar wahaween bahataanka biinka jaraan beel oo sheeb e oo ma aragnay habtaba biinka gursan iyo kaamkay ka jaraan